أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorka roon siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa weerar afkaha ku qaaday murtad gurguurtay xili shalay kuna maalmo socon doona oo uga furmay magaalada muqdisho dowladda saliibyadda maraykanka ayaa niyadjab xoogan ka qaaday fadhiidnimada kooxda riddada soomaaliya xilli hoosudhac xoogani uu ku yimid dhaqaalihii maraykanka uu siin jiray kooxda gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ceeriyey guddoomiyihii murtadiinta ee gobolka banaadir xilli khilaaf xoogani uu ka dhex taagan yahay kooxda riddada wilaayada baay ayaa diya u kala qaaday laba ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada dinsoor fadhiyada golaha baarlamanka riddada ayaa toddobaadyo la hakiyey xilli isqabqabsi xoogani uu ka dhex jiro dawaaqiidaasi xaflad dib loogu furayey sanad dugsiyeedka iskuulka zaylici ayaa ka dhacday degmada tiyaglow ee wilaayada bakool
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada dulxaj sannadda hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa weerar afkaha ku qaaday murtad gurguurtay xilli shalay kulan soconaya muddo maalmo ah oo uga furmay magaalada muqdisho walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warka inu haya shirweynaha mucaaradka riddada ayaa shalay ka furmay magaalada muqdisho kaasoo socon doona muddo saddex cisho ah sida laga soo xigtay xubnaha mucaaradka ee shirkaasi ka qayb galaya kulankan oo la wada sugayay ayaa xubnaha mucaaradka waxay oga hadlayaan khilaafka u dhexeeya iyaga iyo kooxda riddada xasan gurguurte qodobada ay sida gaarka ah diiradda u saarayaan mucaaradka waxaa ugu weyn qodobka arrimaha doorashooyinka taasoo aanan loogeen halka ay ku biyashuban doonto xilli gurguurte uu ku andacoonayo inuu qaban doono wuxuu ku sheegay doorasho qof iyo cod ah arrinkaasi oo mucaaradka si weyn ay uga biyadiidsan yihiin xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa shalay furitaankii shirkaasi waxay ka jeediyeen hadallo kulkulul oo ay ku weerareen xasan gurguurta iyo dowladiisa riddada shariif sheekh axmed madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya oo furitaanka shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in kooxda riddada ee xasan gurguurta ay ku fashilantay dagaalka ay kula jirta mujaahidiinta waxay ku aadaysan tahay inay la dhuumato dagaalkii al-shabaab oo u qaateen in guul degdega laga gaari karo annaga haddii guul laga gaarana dhiig uma cararayno oo waa shaqadoodii laakiin haddii lagu fashilmay waxay ahayd in laydhaha dagaalkii waa lagu fashilmay maxaa tala ah laakiin in eedo aan macno lahayn lagu wareegsado aadaa uga xunnahay waxaan aada uga xunnahay hoggaan xumada masuq maasuqa keenay ciidanku inay niyad jabaan oo furmaha ay ka soo cararaan laakiin asbaabta xaqiiqa waa uu keentay inay ka soo baxaan furmaha ama dagaalka shabaabka ay u joogsa waayaan in la waajaha loo baahaya hal maalin dowladdaas intay noo yeertay nama dhintala maxay idinla tahay maxaa naga caawin kartiin waa u daynay shaqadoodii waa ka soo bixi waayeen waxay bilaabeen inay eetamaan oo derbiyada madaxa ku dhuftaan sidoo kale daahir amiin jesow oo ka mid a baarlamanka riddada ayaa kulankaasi ka sheegay in waxa lala yaabo ay tahay in ciidamo gaaraya laba kun oo askari oo ka tirsan riddada lagu jebiyey dagaalkii aadan yabaal iyagoo qaxahan ay gaareen guriceel laba kun oo ciidamo ah oo inta kasoo jabay aadan yabaal ilaa guurceel lugeyna ciidan ma qaxo ee dib u gurashadu sameeya ciidan qaxaayo waxaa nooga horeysay madaxweyne xasan sheekh xaqiiqatan waa nasiib darro weyn waxa maanta waddankeena ka jiro dhulku ma dahno waa la gaday si sharciya laguma gedin guddigii waad ogtihiin muxuu ahaay iibka qaranka nooma dhisno nooma dhisno muxuu ahaay shuruucdii oo muxuu ahay dhulka haddii la gadaayo lagu madkeyn lahay nooma dhisno waxaasoo dhan dhagow ka fariista lacagta lagu gado bajetka dowladda kuma jirto akoonka dowladdana kuma dhacdo waa sharci dar gebagabada kulanka mucaaradka ayaa lagu wadaa in laga soo saari doono qodobo sii adkeyn doona khilaafka u dhexeeya madaxda murtadiinta xilli muddo sanad ah ay ka harsan tahay muddaxileedka xasan gurguurte mahadsanid abuuxasaan dowladda saliibyadda maraykanka ayaa niyadjab xoogan ka qaaday fadhiidnimada kooxda riddada soomaaliya xilli hoosudhac xoogani uu ku yimid dhaqaalihii maraykanka uu siin jiray kooxda gurgurte walaalka nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warka inoo haya wargeyska ka soo baxa maraykanka ee washington post ayaa sheegay in awoodda mujaahidiinta xarakada al-shabaab ay sii bulaalayso dagaallo xoogan ay ka wadaan bariga afrika xili maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay ku jabeen furimaha dagaalka maraykankuna uu goostay kaalmadii dhaqaale ee uu siin jiray warbixintan oo wargeysku uu baahiyey maalinimadii shalay ayaa lagu soo hadal qaaday dagaaladii dhacay saddexdii bilood ee u dambeeyey isagoo xusay in muddadaasi mujaahidiintu ay magaalooyin muhiim ah kala wareegeen maleeshiyaadka kooxda riddada iyagoona horey u weeraray ayuu yidhi wargeyska saldhiguu maraykanka ku lahaa dalka kenya maamulka siliibiga trump ma rumaysna in al-shabaab ay halis toos ah ku tahay danaha maraykanka laakiin horumaro dheeri ah oo ay kooxdani gaarto waxay yeelan karaan saameyn ballaaran oo ku saabsan siyaasadda maraykanka ee afrika iyo inta badan bariga dhexe ayuu yidhi mat briden oo wargeysku sheegay inuu yahay aasaasaha hay-ad lagu magacaabo sahan oo fadhigeedu yahay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya inkastoo muddo xileedkii hore ee trump uu soo saaray amar uu ciidamada maraykanka kaga saaray soomaaliya haddana dib ayay u soo laabteen balse washington waxay joojisay taageeradii ay siin jirtay ciidamada gaarka ah ee soomaaliya waxaana wargeysku intaasi ku daray in haatan dib u eegis ay ku socoto qorshayaashii ciidamada maraykanka ee soomaaliya sidoo kale wargeysku waxa uu ka dhawaajiyey in badi tababarayaashii ciidamadu isaga baxeen dalka soomaaliya kadib markii la dhimay taageeradii amniga islamarkaana uu niyadjab ku yimid maleeshiyaadka riddada xilli ay kasii darayso xiisadda ka dhex caloosan maraykanka iyo maamulka villa soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan caqalka cad oo la hadlay wargeyska the washington post ayaa sheegay inuu sii kordhayo niyadjabka uu maraykanku ka qaaday fadhiidnimada kooxda riddada soomaaliya xilli xarakada al-shabaab ay sii xoogaysanayso islamarkaana ay ku tallaabsatay horumar ballaaran warbixinta waxaa kale ay tilmaantay in midowda afrika uu muddooyinkii dambe si tartiib tartiib ah u yareynayey calooshadu shaqaystayaasha ku fashilmay dagaalkii saliibiga ahaa ay kaga jireen soomaaliya iyadoo wax mushaar ah aan la siin tan iyo bishii janaayo laguna yeeshay deyn gaaraysa sagaashan iyo lix milyan oo dollar waxa uu wargeysku xusay in tan iyo bishii labaad ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ay mujaahidiintu la wareegeen tobannaan deegaan oo ay ku jirto magaalada istiraatiijiga ah ee aadan yabaal iyagoo haatanna si buuxda uga howlgala dhul fara badan oo ay ka ciiriyeen maleeshiyaadka riddada sida ay carbowday shirkad uu wargeysku magaceeda ku sheegay aldebran shirkaddan oo amniga qaabilsan ayaa xustay in geesyada towxiidku ay sidoo kale fuliyeen howlgallo ay ku beegsadeen xerada xanane ee magaalada muqdisho iyo weliba kolonyo galbinaysay madaxda kooxda riddada xasan garguurte kaasoo si dirqi ah uu ku badbaaday balse xubno kale ay ku nafwaayeen weerarkaasi tan iyo bishii februaayo waxay dib u soo ceshteen daraasiin tuulooyin ah oo ay ku jirto magaalada istiraatiijiga ee aadan yimaal iyagoo dib u qabsaday saddex meelood meel dhulkii labada kun labaiy labaatankii ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya sida laga soo xigtay aldebran waxay waxyeeleeyeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee muqdisho sidoo kale bishii maarso waxay qarxiyeen kolonyada madaxweynaha inkastoo uu badbaaday haddana afar kale ayaa la dilay ayaa lagu yidhi warbixinta kooxda riddada soomaaliya ayuu sidoo kale wargeys ku sheegay in geesta kalena ay wajahayaan dhaleecayn xoogan kadib markii ay musuq maasuqa kula kaceen taakulo ciidan oo ka timid dhinaca maraykanka taasoo sababtay in waaxda difaaca maraykanka ay joojiso taageeradii ay siin jirtay maleeshiyaadka ay iyadu soo carbisatay ee calooshadu shaqaystayaasha danab iyadoo sheegtay in hoosdhac uu ku yimid taageerada dowladda ay siiso ciidanka danab oo ah ciidan gaar ah oo tiradoodu gaarayso laba kun iyo shan boqol maqaalka uu qoray wargeyska washington post ayaa kusoo beegmaya iyadoo qalqal amni uu haysto kooxda riddada soomaaliya iyo dowladaha silibiyiinta iyo murtadiinta isugu jira ee tabantaabiya uu kor usii kacay dib u howlgallada mujaahidiinta ee sii xogaystay duulaankii soo bilowday dabeeqadii bishii shacbaan ee sanadkan ayaa allaha fadligii ciidamada mujaahidiintu ku xoreeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan taasoo rajabeel ku noqotay dowladaha silibiyiinta reer galbeedka oo wax uun yadidiilaha ka qabay in maleeshiyaadka soomaalida ay la wareegaan ammaanka waddanka howlgalladaasi xogan ee ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay sidoo kale kusoo beegmeen waqti xasaasi ah oo ay xaalad hulantila'aana wajahayaan mustaqbalka ciidamada kufaarta afrikaanta oo ilaahay hadda aan meel lagu sheegin maalgelintooda ayna diideen inay bixiyaan qarshaadka ku baxaya duulaanka soomaaliya dowladihii tabantaaminayey isbahaysigaasi labaatankii sane ee lasoo dhaafay iyadoo dhammaan caqabadahaasi ay taagan yihiin ayaa waxaa sidoo kale dowladaha reer galbeedka ay kasoo niyadjabeen nidaamka ridada ee ka jira magaalada muqdisho kaasoo kasoo bixi waayay kaalintii ay u igmadeen maleeshiyaadkooduna ay noqdeen kuwo lagu hungoobay oo aan tayo iyo awood toona lahayn muddo ku dhow labaatan sano oo ay la garab taagnaayeen taakulo iyo tababar mahadsaneed abuushayba madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ceriyey guddoomiyihii murtadiinta ee gobolka banaadir xilli khilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warka inoo haya wareegta uu soo saaray xasan gurgurta madaxa kooxda ridada soomaaliya ayuu ku ceeriyey guddoomiyihii kooxda ridada ugu magacaabnaa gobolka banaadir waxa uuna magacaabay guddoomiye cusub xasan gurgurta ayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir ee duqa muqdisho u magacaabay xasan munkaab oo xil soo qabtay muddo toban sano ka hor ah maxamed amiir oo muddo lix bilood ee xilkan hayay ayaa la ceyriyey waxaana maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada lagu faafiyey warar sheegaya in madaxa kooxda ardada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir uu khilaaf soo kala dhexgalay mungaab oo ah ninka hadda la magacaabay ayaa lagu xasuustaa dhulboob iyo lacagabaad oo uu kusoo rogay ganacsatada muqdisho muddadii xilka hore ee xasan guurguurte mar weliba madaxda kooxdardada uu wakhtigooda gabagaba yahay ayay caan ku yihiin xilka qaadista iyo magacaabista tirabeelka ah mahadsaneed casaam wilaayada baay ayaa diya u kala qaaday laba ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada dinsoor walaalkeen abwa'iman ayaa faahfaahinta warka inoo haya diyadan oo ay hore u xukuntay maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa waxaa lagu xukumay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha ajuuraan ee dega wilaayada islaamiga ee baay kadib markii ay dileen qofka dhashay beesha geeradle dhowaan deegaanka mubaarak ee osaga degmada dinsoor waxaa lagu qabtay munaasabad ay diya ku kala wareegayeen beelaha ajuuraan iyo geeradle kadib markii boqol halaad oo geel ay soo diyaariyeen waxgaradka beesha ajuuraan munaasabadda halkii ay ka dhaceysa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo odayaasha dhaqanka labada dhinac ugu horeynna waxaa goobta ka hadlay malaaq cabdulqaadir khooshow malaaqa beesha ajuuraan ee wilaayada islaamiga ee baay isagoona diyada boqolka halaad ku wareejiyey malaaq iftiin ibraahim malaaqa beesha geeradle anigoo ku hadlaya afka beesha reer ajuuraan maanta waxaan wareejinay boqol geel ah oo shareecada islaamku nagu xukuntay anagoo raalle ah ku qanacsan shareecada islaamka ku qanacsan ayaa maanta waxaan wareejinay boqol geel ah ilaahay ha noo sakhiray subxaanahu wa tacaalaa muddo gaaban haddii dariiqa ilaahay la maro boqolkaas geel ah waxaanna ku wareejinnay walaalahan reer geelada khaasatan ugaas aftiin insha allahu tacaalaa ilaahay ha noo sakhiray xoolahaas geelaas haddii dariiqa ilaahay la maro oo shareecada loo hoggaansamo wax kasta way fududaanayeen waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xaytu laa yaxtasib annaga luqluq badan aan diid ku bixin jirnay haddii shareecada ilaahay asagaa xukumay mudlaan kala xukumay sharci u soo dejiyey haddii dariiqi la mari lahaa wax badan ayaa fududaan lahaa insha allahu tacaala hadda aniga muddo bil ka yar ayaan boqol geela kusoo xarayn geelaas waxaan dhihi karaa boqolkiiba sagaashan mooraa laga soo bixiy haddii maanta lacag ay ahaa lahayd muddadaas kuma keeni lahayn iga guddoon uwaas geelaas boqolka iga guddoon anigoo qalbi wanaagsan kusoo kusoo kakaanay adigina insha allahu tacala waxaan kaa rajaynaysa iga guddoontid intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay malaaq iftiin ibraahim malaaqa beesha geradle isagoona malaaq quushow kala wareegay diyadii boqolka halaad ee kol hore ay ku xukuntay maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay markii hore oo meel raayuse ka dhaganka shareecada islaamka enjarna mayha marnay langlidili oo langliindilaaw mise mayraraayuse hebel hebel angoyla raaw yaha marni ilaahay hana dhaafi alxamdulilah ma ilaahay um amrigaana deersiyey un oo mas-uuliinana waana laka dhaqamaaw kitaabka ilaahay laka dhaqamaaw la tadbiijaaw waana la baradaaw yaa ilaahay hana deersii allih hana deersii yaa mahad isku leh intaas kadib ana oo afka geeradla ka hadalaaw may ninii wareejiyey reer geeradla marka unaanaa ugaaska ajuuran gooshow ma ii wareejiyey boqol neef oo geel ah oo diye ah marxuumkii dhamid ilaahay naxriisa ee diidiisa diidiyaha siina kula godoomi anoo ka faraxsana mayla raayuso eedii eedna anka faraxsana kitaabka ilaahay la dhaqangelina eed anka faraxsana yaa kula godoomi geelii boqolka haay oo diidaha ay ugaas gooshow ha ii wareeji mayka wareejiyey macalin maxmed goley daahir oo ah owliyaa udamka bismillaahi odigaan wali qaadani la qaadani anoo maahay macalin maxamed golley malaagaan wali qaadani unina la qaadani diyadan boqolka halaad ay ku kala wareegeen beelaha ajuuraan iyo geeladle ayaa kusoo aadaya xilli dhowaan munaasabad ka dhacday magaalada buulofulay sidan oo kale diya boqol halaad oo geelay ku kala qaateen jufooyin ka tirsan beesha garro oo ka mid a beelaha dega wilaayadan mahadsanid bashiir fadhiyada golaha baarlamaanka riddada ayaa toddobaadii la hakiyey xilli isqabqabsi xoogani uu ka dhex taagan yahay golahaasi walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warka inoo haya waxaa shalay mar kala baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada kooxda riddada soomaaliya iyadoo muddo laba toddobaad ah la hakiyey kulamada ay yeelan jireen murtadiinta iyadoo shalay magaalada muqdisho uu ka furmay shir ka dhanaa xasan shiikha oo ay yeelanayaan xubnaha mucaaradka ah oo ay ku jiraan xildhibaano badan oo ka tirsan kooxda riddada ayaa waxaa baaqday kulan ay yeelan lahaayeen xildhibaanada baarlamaanka riddada murta aadan madoob oo ah guddoomiyaha baarlamaanka waxa uu xildhibaanada u sheegay in kooramkii uu buuxsami waaye awgeed uusan maanta kulan dhici karin isagoo intaas ku darayin muddo laba toddobaad ah la hakeeyey kulamadii hadda waa isfiirinay wiilatiradii waxaunbaan waxaa naga dhammaan sidaan rabnay maanta inay naga dhammaataan aada u danaynaynay ma suuroobin waxaan ka dhigin doonaa inaan u ballanno isku soo laabashadii xildhibaanadan maalin waqti ay ugu qaadeen oo maaragtay maantaan isfasaxno sharcigii maanta inooma suuroobayo arrimo jira awooda waad ujeediin waxaan guddiga joogtada waxaan isla soo qaadanay xildhibaano badan iskagala hadalnay laakiin laba toddobaad in la xakiyo doodda nooma furmi karto waxaa inoo ballanaa laba toban maaragtay shan iyo tobanka mase afar iyo tobanka adiga laba toddobaad fadhigeena maanta saas ay noogu xirmayaa waxaa si tarabeel ah u baaqanaya kulamada baarlamaanka riddada xilli xukuumadda xasan sheikh ay marayso marxaladdii ugu liidatay waxaana si adaa looga dardaarwarinayaa xiisada ka dhex taagan mucaaradka iyo kooxda filla soomaaliya mahadsanid marwan ugu dambayntii kulan dib loogu furayey sanad dugsiyeedka iskuulka zaylici ayaa ka dhacday degmada tiyeglow ee wilaayada bakool walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warka inoo haya munaasabadan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay waxaa lagu furayey sanad dugsiyeedka iskuulka zaylici ee degmada tiyeglow waxaa munaasabada kasoo qeybgalay maamulka islaamiga degmada tiyeglow culummo waalidiin waxgarad marti sharaf kale iyo ardayda iskuulka muddo bilooyinah oo iskuulka uu xirnaa kadib hadda ayaa dib loo furay waxaana dib u bilowday duruustii iskuulka waxaa iskuulka dhigta arday isugu jirta gabdho iyo wiilal kuwaasoo barta duruus kala duwan oo isugu jirta diini iyo maadi ugu horeyn waxaa kelimo tawciye ah munaasabada furitaanka iskuulka ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga
ilaahay mu'miniinta made tilmaamay meeray waaladiina hum liamaanaatihim wa cahdihim raacuun mu'miniinta walibu ahaan ammaanidiyo walilaka ammaanaysaday iyo ballanyaadyo raacuuna ilaaliyaayo marka ammaanada kamadata lankii onog walbarashaa dilinshaana walkii ammaanay ammaanadaas marka in la gudo walay dad lakala ballamayna in la ilaaliyo marka dadka dhan ilaahay subxaana wa tacaala mas-uulinka dhakay ini marka mas-uuliyadda la ilaaliyo ciyaalka iyo dawallambar yaan dardaarmo lahay so guud ahaanna lankasta mas-uul waa rasuulka sal alla alay wasalam ma eray kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid ka mid a ardayda iskuulka ayaa goobta munaasabada ka jeediyey kelimad ku bixisay luqadda carabiga oo uu ku soo dhoweynayay martidii kala duwaneed ee munaasabada ka soo qayb gashay ayuha duyuufu lkuramaa min culamaa والنقباء والوالدين وكل من شارك في حفلة افتتاح مدرسة الزيلع أهلا بكم أهلا بكم بمدرسة طاب عناصرها في الخلق والشيم أهلا بكم أهلا بكم بأبناء قائلين هل من مزيد علما لا مللنا أهلا بكم أهلا بكم ardayda iskuulka ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ay ku muujinayeen aqoontooda diineed ee iskuulka ay ka barteen taasoo farxad gelisay waalidiintii munaasabada ku sugnayd كل عبادة لغير الله كفر وضلال أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك يا أختي العزيزة اسمي حذا النور علي وأنت ما اسمك اسمي رويدة محمد شعيب كيف حالك؟ حالي طيب الحمد لله وأنت حالك وأنا كذلك ماذا تتعلم؟ أتعلم مواد مختلفة من أين تتعلم؟
أتعلم من مدرسة الشيخ عبد الرحمن الزيلعي وبعد عامين غدا فضي ما جاءت به مرضيعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواب iskuulka zaylici waxa uu ka mid yahay iskuulaadka ka furan degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana wax ku barta boqolaal arday ah oo isugu jirta wiilal iyo gabdho kuwaas oo wax badan oo cilmi ah ka bartay iskuulka aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen abuuxasaan warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu